subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda isnaa qodobada saaka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka hirshabeelle oo magaalada jowhar ka daafurtay tababar ku saabsan wejiga labaad ee covid nneteen maamulka hirshabeelle oo baaq u diray qoysaskii ku barakacay dagaaladii ka dhacay duleedka magaalada baladweyne fatahaadaha webiga shabeelle oo saameeyey qeybo ka mid ah ganacsiga magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle akhbaaraadka dibaddana saake waxaad ku dhagaysan doontaan dowladaha kenya iyo sacuudi carabiya oo ka wada hadlay iskaashi ganacsiyo ay sameeyeen shacabka labada dowladood iyo dad badan oo laga cabsi qabo inay ku dhintaan dooni ku degtay dalka nigeria
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay ku dhawaaqday in cudurka coronavirus sidoo kale loo yaqaana covid nneteen uu yahay halis dunida soo wajahday ka ilaali naftaada iyo dadka kale in cudurka uu ku dhaco adiga oo dhaqaya gacmahaaga waa muhiim in aad gacmahaada ku dhaqdo saabuun iyo biyo xataa haddii gacmahaaga aysan wasaq lahayn si joogto ah u nadiifi gacmahaaga adiga oo jeermisdile isticmaalaya dhaq gacmahaaga gaar ahaan marka aad qufacdo ama aad hindhisto dhaq gacmahaaga ka hor iyo kadib marka aad diyaariso cuntada dhaq gacmahaaga ka hor inta aadan wax cunin dhaq gacmahaaga kadib marka aad suuliga isticmaasho haddii aad isku aragto calaamadahan sida neefta oo kugu yaraata tag xarunta caafimaad ee kuugu dhow daryeel caafimaad oo deg deg ah raadso xusuusnow waad ka qayb qaadan kartaa in aad yarayso halista aad ku qaadi karto ama aad ku faafin karto cudurka covid nneteen
subax wanaagsan mar kale dhagaystayaal waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay toddobylabaatanka bisha shanaad ee may sanadka labada kun kow iyo labaatanka warka saakay waxaa soo saaray oo halkan ka akhrin doona anigoo abdaxsiis xasan maclin ee u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen ayagoo faahfaahsan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa magaalada jowhar ka daafurtay tababar ku saabsan wejiga labaad ee covid nneteen xaliimo cali ibraahin ayaa warkaasi faahfaahinaysa
wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa tababar ku saabsan barashada tallaalka covid nneteen u furtay dad laga soo kala xulay degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe tababarkan ayaa waxaa daahfuray wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle doctor maxudiin mukhtaar mucalim tusaale laba bil ka hor waxaa runtii qeyb ka aheedeen tallaalkii oo coronavirus waana ognahay dadka markaas ugu riskiga badnaa in aad tihiin sidoo kale maalmaha soo aadan iyadana waxaan rajaynaynaa inuu dib u bilaabo doono dooskii labaad sababta la idinkugu yeerayna qeybay ka tahay maadaama arinta ku saabsan tallaal iyo waxyaabaa la xiriiro riski riskiga markaas ee aada u ballaaran ay leedahay haddana kii horo ama tallaalkii hore si emergency ama degdega ama markaas xaaladda u guud ahaan xumeeday waddanka aanan adkeeda in la isku safro degmooyin kala duwan ay yimaadaan meeshaan waxaan ugu aadina halkan in aan uga faa'iidaysano waqtiyada dambo amba dooski labaad si markaas aad wax badan oo horay idinkaga maqnaay la idinkuugu faa'iideeyo ujeedka tababarkaani ayaa waxaa ka warbixiyey madaxa mashruuca talaalka wasaaradda caafimaadka saynab cabdulle maxamed iyo agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda caafimaadka cabdiqaadir mucalim tareyni ah n o b v two oo kaasoo n o b v waxaana kasoo qayb galay cadale mahadaay warshiiq balcad jowhar intaasaa kasoo qayb gashay oo kooljiin obareytarada ah iyo madaxa kooljiinka midhal shabeelle iyo anoo ah e b i state hirshabeelle waxaana tallaalkaas oo hadeerta nagu cusub oo ladhao n o b v two waa tallaal cusub oo waa tallaal cusub oo loogu talagalay in lagu xakameeyo boolyada ka dhalato bulaacadaha si ay boolyada ka dhalato bulaacadaha waxaana la rabaa in uu xakameysmo talaalkaas waxaa la helay adeerta kaysas oo ah maxay ahayd toole a f b boolyada oo curyaamiinta ah waxaa laga helay sagaal iyo labaatan kays sagaal iyo labaatan kays kays saddex iyo toban kays waa female waa dumar yacni waa gabdho lix iyo toban kaysna waa mail talaalkaas marka o n l b v tuuga waxaa lagu xakameynaa talaalkan faafo oo ah cudurada faafo kaasaana isugu nimaadnay maantay in kooljiinada la abdheyt gareeyo si ay ola socdaan talaalka cusuboo soo kordhay muhiimadda waxaa waaye meeshaan la iskugu imaaday kooljiinada ka jiro midhal shabeelle degmooyinkooda kala duwan sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen maxaa la dhahaayey traininkan haddii ahaan lahayd sidii maaragtay vaksiinka iyo howlihii soconhayay ee ku saabsanaa covid sidii looga faa'iidaysan lahaa waaye iyo qaabkii operationiska ay markaas looga shaqayn lahaa oo ay u noqon lahayd shaqada mid wanaagsan rol outkan muhiimad goonihuu idiin leeyahay taasoo ah in looga faa'iidaysto sidii qorshayaalka ay maaragtay uga hirgeli lahaayeen dadka kooljiinada joogo ay uga faa'iidaysan lahaayeen qaabka xanaanaynta iyo sida maaragtay loo looga taxadiro markaasi qalabka la keenahayo iyo maaragtay vaksiinkii la keenahayay oo la rabay in la operate gareeyo ama maaragtay la ilaaliyo marka muhiimad goonihii uu idiin leeyahay waxaan rajaynaa wuxuun socon doonaa muddo saddex beriye saddexdaas beri waxaan rajaynaynaa inaad say tahay oo aad uga faa'iidaysan doontaan waxaa la filayaa in magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle uu soo gaaro wejiga labaad ee xanuunka covid sagaal iyo toban mahadsaned xaliima markaana gobolka hiiraan maamulka hirshabeelle ayaa baaq u diray qoysaskii ku barakacay dagaaladii ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waa kan wariheena cusmaan cabdalla cusmaan oo soo koowaya warbixintaasi
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle siraaji sheekh isxaaq wasiire iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo dhowaanahan beledweyne ka waday dadaalo lagu xalinayo beelo ku dagaalamay duleedka magaalada beledweyne ayaa kulan ay markaasi la qaateen horjoogayaasha dhinacyada dagaalamay waxa ay ugu dambeyn ballanqaadeen inay markaasi nabadda ka shaqayn doonaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle siraaji sheekh isxaaq ayaa ugu baaqay bulshada in ay nabadda ka shaqeeyaan oo ay ka hortagaan cid kasta oo abuuraysa falal amniga lidiko ah
makanno iyo jajaalo aysan xabadda ma ka dhex dhicaynin carriga waa nabad raggii dagaalamaya xabadkay isku qaadeen waa iscafiyeen ilaahay waxaan ka baryaynaa walaaltinimadoodii rasmiga ahayd ee xabadda muufada ay ku kala goosan jireenna inay usoo noqotaan rajaynaynaa mar hadday xabadku isku qaadeen ee dhallinyarada ahayd dagaalamaysay markaan usu keennay waxaan ogaanay shaydaan inuu ka adeegtay oo walaalo ay yihiinaan aragnay xabadkay isku qaadeen ayagaa naga war fiicnaaday ayagaa naga qiimo badnaaday meesha ay istaajiyeenna waxay caddaynaysaa walaaltinimadooda iyo ehelnimadooda iyo derisnimadooda caddaynaysaa waxaa intaa ii wehliyo waxaan ugu baaqaynaa dadkii ku barakacay dagaaladaas maatadii bannaanka joogtay waqti fatahaado lagu jiro dhibaato ay jirto waxaan ugu baaqaynaa sida ugu degdegsiyaha badan inay guryahooda ugu soo noqdaan waa nabad qof qof taaban doona ma leh
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed ayaa ugu baaqay shacabka ka barakacay deegaanada ay colaada ka dhacday inay dib ugu soo laabtaan guryahooda maamulkana uu ka shaqayn doono sidii nabadgelyada loo xoojin lahaa cid kasta oo dagaalka sababtiisa uga qaxday beledweyne gaar ahaan xaafadda hillaac ha ku soo noqoto ayuu yidhi guryahooda alle ka sokow annaga ayaa u joognaa oo u ballanqaadayna ma arkayaan wax dhibaato ah cid walbana waxaan ka rajaynayaa in ay guryaheeda iyo goobaheeda ganacsiga kusoo laaban doonto ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed oo warbaahinta la hadliyey dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle ayaa waday dadaallo ay ku doonayaan in gebi ahaanba lagu soo afjaro colaada beelo walaalo ah ku dhex martay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyada oo cid walba oo dhinacyadaasi ka mid ana nabadda ay wada qaateen waxaana hadda magaalada beledweyne deegaanada ku dhowdhow laga dareemaya saansaan nabadeed oo markaasi bulshadu ay bilaabayaan in dib deegaanadoodii ay ugu soo laabtaan fatahaadaha webiga shabeelle ayaa saameeyey qeybo ka mid ah ganacsiga magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle cabdiweli axmed hiloole ayaa warbixintaasi qalinka u qaatay
daadadkii ka dhashay fatahaadaha webiga shabeelle uu ka sameeyey tuulooyinka kaabiga ku haya magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle ayaa sababay saameyn ballaaran oo soo gaartay qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada ku nool fatahadaha ayaa saameyn dhinaca ganacsiga ku yeeshay magaalada jowhar waxayna sababeen sarukac ku yimid maciishada cabdikaafi maxamed ibraahim oo ah milkilaha maqaaxida rayaan ayaa ka hadlay saameynta fatahaadaha webiga shabeelle ay ku yeesheen cunooyinka uu iibiyo
walaahi horta saameyntu ma yara sababtoo hadde magaaladu waxay noqotay magaalo afartadaan ay biyo ka fadhiyaan saasay tahay haddana maxaan ku dhahay magaaladu waxaa umaleysa jawi cidlcidla inay tahay marka waxaan rajeyna inay wadooyinka noo furmaan hadduu aledno maamulkuna ay ka shaqeeyaan saameyn dhaqaale sababto ah magaalada jawigeed waa jawi cidlaa sababto de magaalada waxay noqotay afardadaan biyo ka fadhiyaan ay dadkii ka xaniman yihiin marka waad dareemi kartaan kolleyba saameynta ay yeelan karto wallaahi kolleyba dadku soo dhaweynta soo dhaweyn fiican bay nagala kulmaan oo baahiyaha kala duwan ee dalabkooda ay ku xiran yihiin dhinaca kale cabdikaafi ayaa hoosta ka xariiqay in bulshada maqaaxida ku xiran ay u badan yihiin isticmaalka cuntada wadaniga
maqaayad magaceeda waxaa la rayaan fasi food maqaayadu waxay iskugu jirtaa restaurant iyo cafeteria iskugu jirtaa sideedaba cashooyinka fudud iyo cashooyinka maxaan ku dhahay sida bariiska baastada cambuulada wadaniga intaba waa ku sameynaa sharaabada oo kale marka waxaa laga helaa oo kale de saambuusaha cashada fuusida u taqaanaan burka waxyaalahaas oo dhan ukunta wallaahi kolleyba hadda de anigu magaaladaas uma kuurgelin laakiinse kolleyba annaga saambuuska laba nooc baan sameynaa oo dee saambuuska mid waxaan ka dhignaa hilib khaasa oo dadku dalabaad u bateen oo aan shan kun gadno iyo mid maxaan ku dhahay saddex kuna sidoo kale waxaa maqaaxidaasi kula kulmay cabdiweli maxamed cusmaan oo ka mid ah macaamiisha ku xihan maqaaxida rayaan ee magaalada jowhar wuxuuna tilmaamay inuu aada u jecel yahay cundooyin ay ka mid yihiin soorta iyo cambuulada oo loo yaqaano wadaniga waxaan ahay macaamiisha ku xihan maqaayadda rayaan fast food oo mar walbo iyo mar walba ku xihan waxaan aada iyo aad u mahadcelinayaa shaqaalaha ka shaqeeya maqaayadda oo na siiyo cundo aad iyo aad u fiican sidoo kaleent soo dhaweyntana aad ugu fiican yihiin waxaana kamid a cunooyin laga helo cunooyin fudud cunto fudud iyo cunto take away waxaan jeclaha cunada wadaniga sida cambuulada cambuulo ay nuuc oo kala duwan magaalada jowhar waxaa kusoo badanayo maqaaxidaha lagu kariyo cuntooyinka kasoo kaca dhulbeereedyada deegaanada gobolka shabeellaha dhexe oo inta badan bulshadu ay aada u isticmaalaan waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotaan warka subaxnimo ee radio snai markaana waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqyada waxaa soo jeedinaysa waryaheena xaliime cali ibraahiim
waa mahadsan tahay abdicasiis xasan cabdulle dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar boqolka doolar waxaa suuqyada jowhar la kala sarfanayaa laba malyan shan boqol iyo sideetan kun oo shilinka soomaaliga tobanka litar saliid cadey waxaa suuqyada magaalada jowhar la kala iibsanayaa afar iyo toban doolar halka labaatanka liitar la kala iibsanayo sideed iyo labaatan doolar kiilo baradho waxaa suuqyada magaalada jowhar la kala iibsanayaa afartan kun oo shilinka soomaaliga halka labadeeda kiilo uu marayo sideetan kun oo shilinka soomaaliga kartoon baaso dhaadheer waxa uu suuqyada magaalada jowhar marayaa toban doolar caanaha fresh gise ciise waxa uu suuqyada magaalada jowhar ka marayaa saddex iyo toban doolar caanaha bahajan waxa uu marayaa asna saddex iyo toban doolar dhegeystayaal waanaga intaa xubinta sarifka iyo suuqyada mahadsanid xaliima halkaasi aan kaga gudubno xubinta sarafka iyo suuqyada markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta cayaaraha ee warka waa kan wariheena cusmaan cabdul cusmaan oo alaaba soo jeediya
cayaarahana haddii aan eegno kooxda kubadda cagta villareal ayaa ku guuleysatay koobka yurub league iyada oo rigoorayaal ku garaacday kooxda kubadda cagta manchester united oo finalkii shanaad lagaga guuleystay intii uu olegana solesgar tababaraha u ahaa kooxdan villareal ayaa xaqiijisatay in ay gacanta ku dhigto koobka yurub liaga oo ay markaasi bandhig wanaagsan ka sameysay waxaana ka caawiyey goolhaye geronimo ruli oo markaasi rigoorihii ugu dambeeyey u dhaliyey kana qabtay david degea kooxda reer sbain ayaa qeybtii hore ee ciyaarta waxa ay la hormartay gool uu u dhaliyey moreno ninka la yirahdo waxaase berbereeyey united oo qeybtii dambe uu u dhaliyey edinson cavani ninka la yirahdo waxaana sagaashankii daqiiqadood iyo waqtigii dheeraadka ahaa ee ciyaarta lagu daray ee soddonka daqiiqadoodba ay kusoo gabagabowday gool iyo gool ay isla dhaafi waayeen labada kooxood rigoorayaal ama goolkulaadyo loo dhigay labada kooxood ayaana waxaa kow iyo toban iyo toban ku badisay kooxda villareal ee wadanka sbain waxaana manchester united guuldarada ku hogaamiyey goolhaayaheeda david degea oo laadkii ugu dambeeyey laga qabtay tababare unai emery ayaa dhigay taariikh kale waxaana uu markii afaraad ku guuleystay koobka yurub liiga iyada oo uu markaasi saddexda mar ee horena usoo qaaday kooxda zavilla ee reer sbain halka manchester united oo koobkan qaaday sanadkii ay mar kale siihan ahaanayso markaasi koob la-aan
halka warkaasi aad kala socotaanna waa radio snai jowhar shabeellaha dhexe soomaaliya markaana wararka dibadda dowladaha kenya iyo sacuudi carabiya ayaa ka wada hadlay iskaashi ganacsi oo ay sameeyaan shacabka labada dowladood madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa aqalka madaxtooyada ee magaalada nairobi kulan kula qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi carabiya amiir faysal bin farxaan al sacuudi oo booqasho ku jooga dalka kenya inta ay socdeen wadahadalada madaxweynaha iyo martidiisa waxay ka wada hadleen xiriirka qotada dheer ee labada geesoodka ay ka dhexeeya kenya iyo sacuudi carabiya isagoo xusay in labada dal ay aada u danaynayaan si xoojinta xiriirka hore usii socday madaxweynaha dalka kenya uhura kenyatta ayaa hawada u mariyay sacuudi carabiya boqor salmaan bin cabdicasiis al sacuudi inuu xaqiijiyo kenya sida adag ay u sida adag ay ugu go-an tahay ballaarinta iskaashiga labada dal ee ganacsiga amniga iyo maalgashiga si loo daboolo dhinacyada kale ee danaha ee danaha wadaaga ah madaxweynaha dalka kenya wuxuu kusoo dhaweeyey ganacsatada sacuudi carabiya inay maalgashi ku sameeyaan waaxda kaabayaasha firfircoon ee kenya ee ku jira qaab dhismeedka iskaashiga dadweynaha ee loo yaqaano b b b wuxuuna ku wargeliyey wasiirka booqashada in dalka uu doonayo inuu soo nooleeyo hilibkii loo dhoofin jiray wadamada bariga dhexe guud ahaan qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey dhegaystayaal saakay warkii aad kala socoteen idaacadda snai waa ku mahadsantiin la socodka wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio snai anigoo abdaxsiis xasan macalin ayaa idin waramayay sidaasay nabadgelyo